dagaalka gaalkacyo ee u dhexeeya maamulada gobolka ka arrimiya ayaa hakad geliyey adeegyadii waxbarashada iyo ganacsiga ee gaalkacyo kuwaasi oo intoodii badnaa xirnaa kadib isku dhacyadii dhex maray labada dhinac cayduruus cali waraabe oo ka mida maamulayaasha mid ka mida goobaha waxbarashada ee gaalkacyo ayaa ka sheekeynaya saameynta dagaalka uu ku yeeshay goobihii waxbarashada ee gaalkacyo
walaalo saameyntu dabcan waa saameyn bahda waxbarashado dhan ay wada dareemayaan oo runtii meel colaad ka dhacday oo dagaal ka dhacdo dadkii ka barakaceen aan waxbarasho ka socon waa dareemaysa saameyntu intay la eg tahay marka saameyntu way iska ballaaran tahay waxbarasho ma socoto oo meeshii waxbarasho ah oo ka socda haba yaraatee ma jiraan dhibaato dagaalka ka soo gaartay goobaha waxbarashada ogaalkaaga ma jirtaa walaalow dabcan iskoolaadka qaarkood waa jiraan waxyaala soo gaartay laakiin ilaa iyo xad iskoolaadka xoogoodu runtii meesha dagaal ka dhacay kumaysan oolinoo wax saameyn maysan ku yeelan laakiin iskoolka runtii dhanka galbeedka magaalada ku yaala ee midug secondary school waa laga yaabaa in maaragtay waxyaaba yaryar ay gaareen laakiin wax lai sheega anu ma tegin mana arkine in waxyeelo aan saas u weyneyn ay gargaartay laakiin inta badan goobaha kale waxbarashadu waxba ma soo gaarin wallaahi annaga runtii haddaan nahay baxda waxbarashada gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo runtii saameyn aada u adag ama dareen aada u adag aan ka muujinaynaa sababtoo ah sanadkii hore xilligan oo kale adugu bil ka hor bishii kow iyo tobnaad labiiyo labaatankeeda dagaal ku dhacay haddana bishii tobnaad sideedeeda dagaal ku dhacay marka waa dareemaysaa weliba markii horena dagaalku wuxuu ku socday xilli imtixaankii taramka ahay aan qaadi rabno haddana imtixaankii bilahay oo socda oo laba maalmood socdaa dagaal ku dhacay marka saameynta iyo walaaca aan muujinayno waa dareemi karta dee dadka reer mudug gaar ahaan reer gaalkacyo runtii munaasiba ma ahan in dagaal uu soo lalaabto hodan cali diiriya oo ka mida ganacsatada gaalkacyo ayaa sheegaysa in ganacsiga intiisii badneed uu xirmay islamarkaana ay yaraadeen dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga kadib markii dadkii magaalada gaalkacyo ay ka barakaceen gaalkacyo waa degantaha ganacsigeeduna aada buu fiican yaabo wax dhibaataa ma laha colaad waa iska jirtaa laakiin annagu hadda waa ganacsanaynaa suuq waa furnaa hadda say tahana colaad meelay ka jirta ma furnaanayso waa og tahay qof walbaa si albaabkiisa iriduu fadhiyo waardiyeysanahay maya maya si loola gato hadda dadkii waa qaxa ummadii waa qaxda waa qof walba hantidaada waardiyeyso ma ganacsigu waa yaya dhaqdhaqaaqiisa dadku waa qaxeen ummadii waa qaxday badankeeda
abwaan axmed cismaan cilmi burci ayaa tix murtiya kula hadlaya maamulada gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxa uu tilmaamayaa saameynta dagaalka iyo waxa laga dhaxli karo maamulada inaan waaliyaa maanta ii furan oo weliba reer mudug in badan sii madoliyaa iyagaa macaamili karoo tuuldhu meel mari ayagaa matala gobolladii magacaysteedkii bulshaduna mudeeca u too muayadaysaaye mana jiro naf iyo maal waxay ugama suugaan waa saca muwaadina haddana meel ku wada noole waa midhaha geed qura ka baxay laba mataanaahe waa sabaq mareegtaoo kale iyo hooyo maqasheed mar waa deris mar waa xidid dhalyana mudan xasuusteed mana ahan dad kale soocmi kara mawdka ka horoobe midna kama maqnaan karo kan kala maxaba awgeed miyi iyo magaalaba dad aan saacad kala maarmin muslin magan ilaahaya nafluhu kala maqaam roone midabkoodu maari iyo oo quruxda loo miisay magli iyo dagaal inay wadaan ma ahan qaynuune shaydaan maryooli iyo jimba muusignaatuma musuq iyo haddaan maasuq jirin ciilma mudaneen magaalada gaalkacyo oo muddo ka badan toddobaad ay ka taagan tahay colaad ka dhex alowsan labada maamul ee puntland iyo galmudug ayaa sababtay dhimashada iyo dhaawac soo gaaray dad rayida waxaa sidoo kale magaalada ka barakacay boqolaal ardada kuwaasi oo deegaanada ay tageen ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan waxaa sidoo kale socda dadaal uu wada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid oo lagu xalinayo colaadda soo laalaabatay ee gaalkacyo iyadoo sanadkii hore dabayaaqadiisii dagaal maalmo ka socday gaalkacyo laga gaaray heshiis ha yeeshee weli goobihii gaalkacyo ay ku dagaalameen ciidamada labada maamul ayaa laysku horfadhiyaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo